isu dhawaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka togdheer ayaa xarunta caafimaadka degmada baledhig ku kordhiyey qeybaha shaybaarka iyo dhiishuubistaasi isbitaalka uu daboolo baahiyaha caafimaad ee ka jira degmadaasi qeybaha shaybaadhka iyo dhiigshubista ee lagu kordhiyey xarunta caafimaadka degmada baledhig ayaa hori waxa uu codsaday bulshada ku nool degmadaasi doctor cabdicasiis cumar muuse isu dhawaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka togdheer ayaa ka warbixiyey qeybaha cusub ee uu ku kordhiyey xarunta caafimaadka degmada beledhiiga
tii waxaan halkan maanta ku nibin booqasho ama annaga oo gudanayna waajib ka mida waajibadaha aanu u igmanahay ee aan u hayno mas-uuliyadda gobolka togdheer annagoo ah caafimaadkii gobolka waxaanu halkan ugu nimid si aan uga jawaabno baahiyo ballaadhan oo loo qabo qaybta shaybaarka iyo qaybta dhiig shubista runtii sinu wada ognahay belidhiig waxay u jirtaa masaafo dheer burco qofkii halkan laga soo xawilo ee dhiig baxaya ama umul ah ama dhiig la-aani hayso waxa uu soo jarayaa masaafada dheere intaa leeg taas oo aan saamax ahayn in qofkaas si deg dega loo soo gaarsiiyo degmadii burco ama cisbitaalkii guud ee magaalada burco haddaba waxaanu go-aan ku gaadhnay ama aanu istusnay in isla degmadan belidhiig xarunta weyn ee caafimaadka ee ku taala oo runtii xarun weyn ah inaanu ka sameyno qaybta shaybaadhka iyo qaybta dhiig shubistaba maanta laga bilaabana in hooyo kasta oo halkan timaada oo u baahata dhiig aan loo xawilin cisbitaalkii guud ee magaalada burco maamulka degmada beledhiig odayaasha iyo sidoo kale bahda caafimaadka gobolka togdheer ayaa ka mahad celiyey qeybaha lagu soo kordhiyay isbitaalka degmadaasi ayaad ugu mahadnaqaya isuduwahayga caafimaadka gobolka togdheer cabdicasiis duwihii koowaad ee kasoo jawaabay inaanay hooyo dambe dhiig loogu dirin cisbitaalkii burce ee dhistansiga intaa leegi jiray aad iyo aad baan horta ugu mahadnaqaya isuduwuhu wuxuu ka jawaabayey baaqyo badan ama baahiyo badan oo ka yimi degmada beledhiig oo aada u fara badnaa oo ay ka mid ahaay imbortana u ahaayeen mishiinada dhiigga sida loogu ogaado guruubka dhiigga qu nooca uu yahay qofka bini'aadmigaah iyo kay kayd dhiigga sida loo helo howlaha iminka laga bilaabo cid dambe oo dhiig u doonan karta gobolka togdheer iyo meel kale oo ka fogtoona ma jirto halkanay diyaar ku yihiin wuxuu kaloo isuduwuhu soo raaciyey qofkii u tababarnaa ee shaqaalaha ahaa ee hawshaa xallin lahaa alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaah baan uga mahad celinaynaa waa alxamdulilah rabbilcaalamiin aad iyo aadna ugu mahadsan yahay si kastaba bukaanada u baahan shaybaarka iyo dhiig shubista ayaa markii horey ugu aadi jiray magaalooyinka fog degmada beledhiig ee gobolka togdheer maamulka somalilan